dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkan waa raadiyo idaacadaad oo ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan raadiyo idaacadado
soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geediiyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamas safiidkii rabbigay gelingalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo buran gobac ku liifsiiya gidaar alamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeyi gurmago-anin gegan iyo allow geed qalale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtiya ku taag goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagolodda kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeyi gol curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
waa afar iyo tobanka bisha labaiyo tobanaad sanadku waa laba kun afar iyo labaatan qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyey dagaal beleed khasaare geystay oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud ee dulood goboleedka galmudug haddaba dowladda galmudug maxay ka tiray dagaaladaasi sideese waxa u dhaceen
geerina waa dhacda dhaawacna waa dhacay ayaana weed meel oo xoogow shaqaaqa ka dhacday oo dadka ceelmur ka soo jeeday oo exmursada ay gubeen
dalkiidinka qarribay waxaad maqli doontaan madaxa arrimaha bulshada dowlad goboleedka galmudug cadceed sheekh doon diiriye oo faahfaahin ka bixinaya dagaal beleedadaasi iyo sidoo kale waxyaabaha lagu dagaalamayo dadyow kala wada qodobada kale ee barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo ka hadlayey maanta munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho ayaa sheegay in ay jiraan saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo taga maxkamadaha kooxda al-shabaab dalkiidinka khudbad uu jeediyey ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaad maqli doontaan sidoo kale waxyaabaha barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona saaxiibayaal qabkad wada huban madaxweynaha cusub ee maamulka somalilan ayaa maanta waxa uu magacaabay golihiisa wasiirada ee maamulka somalilan haddaba imise ayay gaarayaan golaha wasiirada ee maamulka somalilan alay qaranku sagaal mudane cali jaamac faarax buureed wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee jamhuuriyadda somalilan toban mudane maxamed yuusuf cali axmed ilka case wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo difaaca ee jamhuuriyadda somalilan koo iyo toban injineer axmed jaamac barre rooble wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta ee jamhuuriyadda somalilan koo iyo toban injineer axmed jaamac barre rooble wasiirka wasaaradda tamarta wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta jamhuuriyadda somalilan labiyo toban marwo kaltuun sheekh xasan cabdi madar wasiirka wasaaradda qorsheynta
waxaad maqli doontaan magacaabista golaha wasiirada maamulka somalilan sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa saaxiibayaal wararkii ugu dambeeyey ee magaalada raaskamboni ee gobolka jubbada hoose halkaasi oo maalmo ka hor ay isku fara saareen ciidamada dowladda soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamulka jubbaland wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha deegaanadaas ayaan eegi doonaa iyo warar soo baxaya oo ku saabsan in ciidamo ka tirsan kuwa etoobiya ay ka qayb galeen dagaalkaasi kuwaasi oo garab siinaya madaxweynaha jubbaland axmed madoobe waad maqli doontaan waxyaabaha sidoo kale aan soo gudbin doonaa waxaa ka mid noqon doona wasiirka awqaafta xukuumadda soomaaliya waa wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya mukhtaar robow cali abu masuur ayaa maanta ka hadlay munaasabad ka dhacday muqdisho waxa uu sheegay in loo baahan yahay in si cad looga soo hor jeesto fikirka dagaalamayaasha al-shabaab waxaad maqli doontaan khudbad uu jeediyey qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka iyo sidoo kale xubintii kalamaan oo qaybaha dambe ee barnaamijka aad maqli doontaan saaxiibayaal barnaamijka caawa wuxuu idinkaga imaanaya stuudiyaha raadiyaha cadaado uu ku leeyahay magaalada caasimadda ee muqdisho farsamada stuudiyaha cadaado waa saaxiibkay luqmaan axmed ee saaxiibayaal ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado
dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqo waxaan ku bilaabaynaa dagaalbeeleeda khasaare geystay ayaa ka dhacay deegaano hoostaga magaalada ceerbuur ee gobolka galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug wararka laga helayo gobolkaas waxay sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaad beeleed hubaysan oo walaalo ah ay ku wada dagaalameen deegaano hoostaga gobolka galgaduud in ka badan toban ruux ayaa lasoo warinayaa inay ku geeriyoodeen dagaalbeledadaasi halka tira intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen cadceed sheekh doon diiriye oo ah madaxa arrimaha bulshada dowlad goboleedka galmudug oo la hadlay warbaahinta cadaado ayaa faahfaahin ka bixinaya dagaalbeledadaasi iyo qaabka ay u dhaceen
walaalow meesha dagaalbeelada ka dhacay beel ceelbuur iyo beel gurceel geerina waa dhacda dhaawacna waa dhacay ayaana weeg meel oo xoogow shaqaaqa ka dhacday oo dadka ceelmur ka soo jeeday oo ex mursada ay gubeen aa la iskugu tegay meeshii nimankii waxay dhaheen meeshaan dhisa adinkaa dumiyey adigu bacdan shida wa tacab shalaa dagaal ka dhacay geeri iyo dhaawacba waa jiraan meel nina iyo meel saddexaa la sheegaa kabacdi xataa laba nina la sheegaa xalay halkaasi waa warxoolaha la yidhaha warxoolo waa dhulka ay degaan cayr habarij waa tahay marka maxaa lagu dagaalamaya oo maleeshiyaad beeleed ku dagaalamaya
magaalo la gubay magaalo la gubay oo tuulo ah
dagaalka saasuu ku bilaaway haa saas ugu bilowda haa marka xaalku waa sidii hadda
wallaahi dab cid dhex gashayna male haddii mar cid gashay oo dowlada ama cid kala ah oo aysan jirin laba coloo laba colood beeleeda ay yihiin xaaladdu waa dareemi kartaa mar walba inay caabuq soo celi karto laakiin saaka waxaa la sheegayey inaanu subaxnimadii saaka dagaal dhicin laakiin haddaan marxal jirin waa dareemi kartaa in mar walba wax soo noqon karaan deg degay
dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaan eegayaa golaha wasiirada maamulka somalilan ayaa maanta lagu dhawaaqay madaxweynaha maamulka somalilan cabdiraxmaan ciro ayaa magacaabay siddeed iyo labaatan wasiir haddaba aan dhegaysanno magacaabista wasiirada maamulkaasi somalilan uu ku dhawaaqay madaxweynaha maamulka somalilan
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما أنت أو أي تاريخ تهاي أفريق تبانك بيشي لبعض لبعض كوني أفريق لبعضنك مدافعين جمهورية الصومال الآن مدن عبد الرحمن محمد عبد الله وحصو صاري ورايكتو مدحوينة ونحر كيدو يهي مقعابد مدحوينو وحيري markii aan arkay qodobka sagaashanaad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo aragnimadooda markii aan tixgeliyey ahmiyadda ay wasaaradaha hoos ku xusani u leeyihiin oo adeegidda dadweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo dhismaha qaranka markii aan ku qancay in ay hanan karaan mas-uuliyadaha ka dhalanaya xilalka hoos ku qoran markii aan sameeyey la tashi waxaan go-aamiyey sidan hoos ku socota in laga bilaabo taariikhda maanta ay xilalka xilalkan u magacaabo mas-uuliyiinta hoos ku xisan kow mudane cabdila mudane cabdalla maxamed carab sandheere wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee jamhuuriyadda somalilan laba mudane xasan axmed ducaali macalin wasiirka wasaaradda dowladaha hoose iyo horumarinta magaalooyinka ee jamhuuriyadda somalilan saddex mudane yunis axmed yunis maxamed wasiirka wasaaradda cadaaladda ee jamhuuriyadda somalilan afar mudane cabdilaahi xasan aadan cawaale wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee jamhuuriyadda somalilan shan mudane cabdiraxmaan daahir aadan bakaal wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda somalilan lix doctor xuseen bashiir xirsi wahan wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee ja- jamhuuriyadda somalilan toddoba mudane xuseen axmed caydiid warsame wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta ee jamhuuriyadda somalilan sideed mu- mudane khadar xuseen cabdi looge wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee jamhuuriyadda somalilan sagaal mudane cali jaamac faarax buureed wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee jamhuuriyadda somalilan toban mudane maxamed yuusuf cali axmed ilka case wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo difaaca ee jamhuuriyadda somalilan kow iyo toban injineer axmed jaamac barre rooble wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta ee jamhuuriyadda somalilan kow iyo toban injineer axmed jaamac barre rooble wasiirka wasaaradda tamarta wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta jamhuuriyadda somalilan labiyo toban marwo kaltuun sheekh xasan cabdi madar wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ee jamhuuriyadda somalilan saddex iyo toban mudane cismaan ibraahim nuur afgaab wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee jamhuuriyadda somalilan afar iyo toban brofesor ismaaciil yuusuf ducaale guuleed wasiirka wax- wasiirka wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska ee jamhuuriyadda somalilan shan iyo toban mudane abubakar cabdiraxmaan good wacays wasiirka wasaaradda biyaha ee jamhuuriyadda somalilan lix iyo toban marwo milgo maxamed cilmi sambalooshe wasiirka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska ee jamhuuriyadda somalilan toddobiyo toban mudane maxamuud ciga yuusuf wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee jamhuuriyadda somalilan waa waa wasiirkii toddobiyo tobnaad sideed iyo toban mudane fu'aad axmed nuux nuur wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo horumarinta madaarada ee jamhuuriyadda somalilan sagaal iyo toban mudane axmed yaasiin sheekh cali ayaanle wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka ee jamhuuriyadda somalilan labaatan mudane cabdilaahi cismaan jaamac geeljire wasiirka wasaaradda degaanka iyo isbeddelka cimilada ee jamhuuriyadda somalilan kow iyo labaatan mudane axmed awdaayir xaaji xasan wasiirka wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda somalilan labaiyo labaatan mudane jamaal maxamed jaamac axmed wasiirka wasaaradda isgaadhsiinta iyo teknolojiyadda ee jamhuuriyadda somalilan saddex iyo labaatan mudane saleebaan ducaali xaaji jaamac wasiirka wasaaradda dibudejinta iyo arrimaha bini aadamnimada ee jamhuuriyadda somalilan afar iyo labaatan mudane axmed maxamed faarax coofle wasiirka wasaaradda ciyaaraha dhalinyarada ee- wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee jamhuuriyadda somalilan shan iyo labaatan mudane cumar shacayb maxamed cabsiye wasiirka wasaaradda xanaanada howlaha iyo horumarinta reer miiga lix iyo labaatan sheekh sheekh cabdilaahi daahir jaamac baashe wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta toddobiyo labaatan mudane cabdiraxmaan xasan nuur fure wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda somalilan sideed iyo labaatan mudane siciid maxamed buraale caraale wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga ee jamhuuriyadda somalilan intaasi waxay ahaayeen wasiiradii waa sideed iyo labaatan nambarka sagaal iyo labaatan oo wasiiru dowlayaasha mudane maxamed yuusuf ibraahim faacuul wasiirka wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska soddon mudane cabdira- cabdirashiid maxamed axmed magaalo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda sooma amniga gudaha ee jamhuuriyadda somalilan koo iyo soddon mudane ismaaciil mawlid cabdilaahi xasan wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda iyo horumarta dhaqaalaha qaranka jamhuuriyadda somalilan labiyo soddon mukhtaar xaaji maxamed faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda ho- saddexdaasi waa wasiiru dowlayaal nambarka labiyo soddonaad bay wasiiru wasiir ku-xigeenadu ka bilaabmayaan mudane mukhtaar xaaji M- M- maxamed faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta beeraha ee jamhuuriyadda somalilan waa wasiir ku-xigeenadii baan iminka gallay nambarka saddex iyo soddonaad mudane axmed xaaji mudane axmed cumar xaaji cabdilaahi xamarji wasi- wasiir ku-xigeenka wasaaradda wasaaradda dowladaha hoose iyo horumarinta magaalooyinka jamhuuriyadda somalilan afar iyo soddon mudane muuse askar guuleed jaamac wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta shan iyo soddon marwo samsom maxamed saalax yacniile wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda somalilan lix iyo soddon mudane jamaal jaamac xaamid dhunkaal wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta toddobiyo soddon mudane cali axmed cabdi cantar wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga siddeed iyo soddon mudane yuusuf nuux yuusuf tadhase wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarta iyo ciyaaraha sagaal iyo soddon mudane maxamed muuse xaaji cabdi galleydh wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska afartan mudane sharmaarke cabdi muuse m- maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda koo iyo afartan mudane cabdiraxmaan shide bile dharaar wasiir ku-xigeenka wasaaradda dibudejinta iyo arrimaha bini-aadanimada labiyo afartan mudane yuusuf kayse cabdilaahi aadan wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista hawada iyo horumarinta madaarada saddex iyo afartan doctor maxamed ow daahir ibraahim wasiir ku-xigeenka wasaaradda degaanka iyo isbeddelka cimilada afar iyo afartan injineer maxamed cilmi xuseen huuno wasiiru wasiir ku-xigeenka wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha ee jamhuuriyadda somalilan shan iyo afartan mudane jawhar siciid warsame wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska jamhuuriyadda somalilan lix iyo afartan injineer maaliki cabdi xasan xirsi wasiir ku-xigeenka wasaaradda isgaadhsiinta iyo tiknolojiyada toddobiyo afartan mudane maxamed muuse bucul bookh wasiir ku-xigeenka wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka siddeed iyo afartan mudane maxamed cabdilmaalig axmed wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee jamhuuriyadda somalilan allah mahad leh intaas ayay mataqaanaa wasiiradii wasiiru dowlayaashii iyo wasiir ku-xigeenku intaasay ku- ku egyihiin waxaan jecelahay wasiirada ka tirsan xukuumaddii xilka tirisay anigoo ku hadlay afka madaxweynaha ahna afhayeenkii madaxweynaha waxaan la farayaa wasiiradii hore inay ku diyaariyaan xil wareejinta muddo saddex saa- saddex saddex ishaa ay ku wareejiyaan xilka ay qaranka u hayaan kuna wareejiyaan cidda u madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi warniyahow waagii aan aaday gobolka waqooyi galbeed soo garan mayse yur oo maxaad igu cayday jamhuuriyadda somalilan dheh
warniyahow anigu waaba fogeeye adaba iga fiicanoo waxaad tidhi dhulkii soomaaliyeed haa oo ma sidaasayba ahayd arrintu waa saas dirinay walaalayaal
markan waxaan eegaynaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa waxa uu sheegay inay jiraan saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasoo u yeeraan kooxda al-shabaab islamarkaana maxkamadahooda iska xaadiriya ra-isul wasaaraha ayaa hadalkan ka sheegay muqdisho munaasabad uu ka hadlayay maanta ra-isul wasaare xamse cabdi bare ayaa yidhi sida tan
caqligan ilaahay uu siiyey bani aadamka weeye midka ka fadilay oo laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiimka samaystanshaada iyo walaqad karamnaa bani aadama karaamadaasi waxa weeye waa karaamada uu kaga duwan yahay khalqiga kale uu kaga duwan yahay xoolaha kaga duwan yahay caqliga hadduusan qofku lahayn waad ogtihiin oo takaaliifba lama saarin mas-uuliyad ma qaadi karo hadduu ilmaha yar yahay usan caqli soo gaarin hadduu waalan yahay qofku xataa qofka jiifa xataa qofka miir daboolme ee wax ka taga xataa qofka waxaasoo dhan takaaliif ma saarna caqligan marka noocaasa siday hadda culimadu sheegayeen ka mid a waxyaabaha waaweyn ee diinta usoo degtay in la ilaaliyo caqliga uu uu ka mid yahay oo in lagu xadgudba ay kabiiro tahay oo laysku cadaabayo caqligaas wuxuu u baahan yahay in la xoreeyo aniga waxaan aaminsanahay mararka qaarkood markaad fiiriso caqliga siduu ilaahay uga hadlay qur-aanka ugaga hadlay waxaa aan aaminsanahay inaan inaan inaan u baahannahay inaan xoreynta caqliga iyo caqliga inuu dadka la xusuusiyeen ay caqliga adeegsadaan oo aada loo xusuusiyenay lagaa maarmaanta maxaa jira ilaahayba qur-aanka afalaa yanduruuna ila libili kayfa khuliqat miitaallaa loo keenay mar walba qur-aanka markaad aragto waxaa loo keenayaa waxaa fiiri bal waxaa ku fakeraa afalaa yatafakaruun afalaa tacqiluun afalaa yatadabbaruun kulli waxaasoo dhani waxay ku tusinayaan oo ilaahay kula hadlayaa dadka in uu no caqliga kiciyo oo caqligan dee switch ofka ah ee hurda ee aan fakeraynin in uu la kiciyo oo la daaro oo deedna caqligaasi shaqeeyo markuu caqligu shaqeeyo ayay dadku xisaabtamaan innagu haddaan soomaali nahay qofku laba jawaanib buu leeyahay midna waa waa dhinaca emotionka midna waa dhinaca caqliga dhinaca emotionka inagu badan dhinaca maadaama inagu badan yahay kaasaa aada u kacsan mar kasta innaga haddaan waana midka keenaya qabiilka iyo qabyaaladda iyo maxaanku dhahaa waxyaabaha ee aan wanaagsanayn ee dalka u wanaagsanayn waa midka keenaya in layska raaco maxaanku dhahaa nimanka hadda aan ka hadlaynay khawaarijta iyo wixii la mida waa midka keenaya in meel walba laga cabo bad walba laga soo cabo midka keenaya waa dhinaca emotionka diin baa loogu yaraya qofka emotionka waa la kicinaya caqliga isma weydiinayo qofka war culimadii waaweyneyd waa kuwan sheekh hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel waxay fahmi waayeen ay garan waayeen ee wiilka yaree hadda sheekh mukhtaar sheegaya ee la saddexda buug wata uu garanayo muxuu yahay hadduu hadduu caamo yahay qofkuusan waxba garanayn uusan diinta waxba ka aqoon hadduu caqligiisa dib ugu celiyo caadi u fakero war diinta uu sheekh hebel iyo caalim hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel ay aysan fahamsanayn ee canugan yare inta leegu soo fahmay muxuu yahay muxuu yahay hadduu si fiican qofku u akriyo caqligiisa dib u hagaajiyo waxaa usoo baxaysa inuu yidhaahdo raalli ahow hadduu caqligiisa dib u fikro oo dhaho warniyahow nimankii horjoogayaasha ama madaxda nimankana ee hebel ee hebel ee hebel ee hebel ee godadka ku jira ee isqariya ee aan dagaal gelin ee aan meel usoo bixin may ayagu isqarxiyaan may suunka isku xiraan may dadka may ayagu isdilaan waayo hebel ilmaha yaryarka ah ay isu loo laynayaa waayo haddii janno la aadayo maxaa jannada asaga ku diray hadduu qofku caadi maskaxdiisa u weydiiyo waxaa usoo baxaysa in uu meeshaaga joogo mushkiladdu marka maxay tahay caatifadda oo kacsan iyo caqligii oo hurda innagu waxaan u baahannahay inaan caqliga la hadalno culimadu dowladda xoolana kuma qabaan xilna kuma haystaan waxay u tartana maleh oo gaar ah marka sabab ay mana xirxirno oo dowladdu sida meelaha culimada laga yaabo in la qasbo ama la xirxiro ama la breshar gareeyo meeshana ma taalo culimadu waa xor marka sabab keeni karta inay saddex boqol ka badan oo culimaa intay isu timaado oo soomaaliyeed oo ay ka yimaadaan dalka dibaddiisa iyo gudihiisa fatwooyin ay soo saaraan in la qaadan waayo oo la yidhaahdo fatwadaas sax maaha waxay la mid tahay in aayadihii la qaadan laayay in axaadiidtii inaynu maaragtay aynu ka maaganayno ayay ayay u eg tahay marka horta aan waxaan qabaa aniga caqligeena dib aan ugu noqono haddaan soomaali nahay dadka soomaaliyeed sidoodaba nolosheenna waxaan u baahan nahay inaan caqliga uu ilaahay karaameeyey inaan adeegsano haddaan su-aalo yaryar isweydiino xoolahan dadka bixiya ee nimankan ay ay dee ay loogu loogu tiriyay inay yihiin ururka ugu xoolaha badan dunida ka ka urur ahaan hataa gaar ahaan ururadan oo maaragtay dhibka badan ee extremistiyaasha millions of dollars ay haystaan xaggey ka keeneen macirkay ugu soo degtay uma soo degin xoola la siiyo waayo waxaan aaminsanahay ninety percent dad soomaaliyeed bay ka qaataan dad soomaaliyed bay ka qaataan haddaba su-aashu waxay tahay tusaale ahaan haddaan anugu combany leeyahay ama aan notaaye leeyahay amaan makhaayad leeyahay amaan macdaa yar iyo dukaan yar meel ku haysto ama aan dhowr guri ku leeyahay meeshan oo nimankaas ay lacag aan siiyo lacagtaas yaa ii damaanad qaadaya inaynan inaan inayna aniga igu dilayn oyna walaalkay ku dilayn oyna aabbahay ku dilayn oyna hooyaday ku dilayn oyna xaaskayga ku dilayn oyna caruurtayda ku dilayn yaa ii damaanad qaaday ilee nimankii dadkayga ma kala soocayaan konton qof oo meel fadhiday hal mar qarxinayaan waana ku dhinteen adiga yaa kuu damaanad qaaday inaadan ku dhimanayn oyna kugu dilayn wayna inoo tirsanayne haddii la tirin lahaa dadka lacag siiyey ay dileen waxaan aaminsanahay boqolaal inay gaadhayaan dadka lacagta ku bixiyey ee siiyey ee haddana ku dhintay ma aha inay asagii si toosa u dileena doonteen maaha laakiin hotel buu fadhiyaa makhaayad buu ka qadaynayaa baabuur buu wataajid buu marayaa asagaa iska lugeynaya qofka meel buu socdaa deedna dee nimanka way dileen hal mar bay qarax kiciyeen deedna ayagu maxay dhaheen yubca alyubcauuna yubcau calaa niyaati waa iska wada dilaynaa deedna buuggii yaraa sheekh sheekh sheekh mutaan sheegayey aakharaa lagu soo kala bixin doonaa lagu kala qaybinaya marka su-aashu marka waxay tahay war haddaadan adig waxaad bixinayso adigu inaad isku disho ood xaaskaaga ku disho ood ilmahaaga ku disho dad kaleba marka la fiiriyo madawbaa waxaa kaloo meesha ku jira madawbaa inaad yacni qaraxa iyo rasaasta iyo suumanka iyo baabuurta ma bilaash baa lagu helaa soo lacag lagama bixiyo lacag baa laga bixiyaa waxaasoo dhan xoolaa lagu bixiyaa soo ma hadda bilaash laguma helee suurtagal ma tahay caqligu ma keenayaa rasaastii aad igu dili lahayd baan kuu gadayaaye hoo lacagta soo iibso kadibna igu dil aniga xaaskayga ku dil hooyaday ku dil aabbahay ku dil ilmahayga ku dil qaraabadayda ku baabi'i dariskayga ku baabi'i saaxiibaday ku laa ma caqli baa caqligu waxaa ma keenayaa ma ogol yahay waxaan filayaa in la soo gaaray xilligii caqligeenu shaqayn lahaa haddii caqligaa uu meesha ka baxo marka lagaba tago marka lagaba tago alla kacabsi marka lagaba tago inuu qofku u hogaansamo diintiisa islaamka ee meeshay mar mar dhahday uu maro haddii uuba iskagaba leexdayba waxaa kaaga daran oo dhibaato weynah haddii qofka nimankaas lacag siiya ya lacag siiya haddana uu u arko inuusan dembiba gelin wax dembiba inuusan gelin ama laga yaabo dadka qaarkood inay aaminsan yihin inay cibaadaysteen inay cibaadaysteenba inay dadka qaarkood aaminsan yihiin konsaanada jira waa garanaynaa oo dadka soomaaliyeed oo dhan haysta waxaa jira dadka say u leynayeen ee markay hanjabaan uga dhabaynayeen ee dadku u baabiinayeen ayaa waxaan gaadhnay marxalad khawfka iyo cabsida nimanka laga qabo ay wax walba kor martay oo inta lala soo hadlo wiil jilib fadhiyaay ganacsataden ugu qiimaha badan culimada ah halkaa lagala soo hadlo la yidhaahdo noo imow waxaan u malayn rag badan oo fadhiya meesha waa tagen noo imow meel heblo noogu imow oo deedna halkaa intay ka qaataan baabuur si uula sii jag jag jag jag meesha jidkii cadaab kadeed meeshaa lagu geeyo oy halkaa ugu tagaan oo lagu ciqaabo oo lagu kadeedo oo intaasoo xoolaa xoog looga qaato oo deedna asagoo muhaan ah oo dullaysan oo nafti ilaahay loo keenay oo wiil yar usoo hanjabay toban hanjabood kusoo dhuftay oon dhimanna noolayn waxba aan la noolayn marka dambe ya allah lagu soo celiyo la ordna dhaaf tag soomaalinimada xatal iyo gobonnimadu waxaa ma qaadato iska dhaaf wax kale diin iska dhaaf qof soomaali oo sax ah caqligiibaa dadan mahaane markii caqliga dabaysha laga afuuf ee soomaalinimadii kii saxdaa ay soo baxdo ma aqbalayo qofka soomaaliga waxaas nin ragiina ma aqbaleen suurtagal ma aha suurtagal ma aha marka maxaa keenaya waxaas horay u soo dhacdo taariikhda islaamka soo dhacdo ayaama tataar bay soo dhacday waad ogtihiin dadka markay dulloobaan oo la dulaysto taas waxay muujinaysaa way dullaysan yihiin dadku waysan dullaysan yihiin waa la dullaystay dulli baan ku noolahay addoonsi waaye addoonsi ma wax kala ah addoonsi waa samson waa addoonsi marka in aan ilaa heerkaas ina gaaro naftan mar bay baxaysaa ilaahay baa bixinaya markuu ilaahay ugu talagalo bay dhimanaysaa iska celi waa iska celin kartaa lacagtaad halkaa ugu sii wado dowladda way kuu sharciynaysaa hub qaada iska celi rasmi san ka geli intaa cadaabkaa sii gelayso meesha gelinaysa hub sharciyayso iska celi waa iska celin kartaa laakiin ihaanadaas intaa la eg iyo dullinimadaas intaa la eg iyo dadkeenna inay saa u ihaanaystaan ganacsatadana inay ihaanaystaan dadkeenna micnaha inay ihaanaystaan waa waxa keentay inay dadko dhan wada hoggaansamaan waa la sandullaysan yahay ee halkan waxaa la isugu yeedhay waxay tahay war nimankaa ma iska celin karnaa mise iskama celinayno su-aashu waa taas su-aashu waa taas mise dulligan aan kusii jiraynaa dulligan annaga dowladda iyo ganacsatada iyo dadka soomaaliyeed culimada indheergaradka dhallinyarada gabdhaha soomaaliyeed dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaa la rabaa inay go-aan gaadhaan nimanka inay iska celiyaan war haddii bulshadii ay qaybi lacag siinayso qaybi qarinayso qaybi logisticskii o dhan u qabanayso wiilkeena lasoo xidhaa la difaacayo la daba ordaayo maantoo la gelaayo ciidamada amnigu maxay ku samayn karaan meesha maxay ka qabanayaan dowladda maxay samaysaa dowladda maxay samaynaysaa dowladda soo dadka ma aha haddii dhinac lacagta laga siinayo oo dhinac laga qarinaayo oo dhinac looga shaqaynaayo oo dhinac la wado sow meel dab aan damaynin biyo yareer kutubaatan soo ma aha dabku ma damaayo dabku ma damaayo in maanta laysu yimid oo halkan laysula joogo waxaa weeye war diinteennii haddaynu dad muslimiin haystaan ay qabtaa war dowladeennii haddaynu dowlad leena haystaan ay leedahay shuruucdeenniina saanay dhigaysaa war haddii aynu shacabkii nahay maxaa inala gudboon marka haddii aan ganacsatadii nahay maxaa inala gudboon noocan hadda loo sheegay oo ah annagu hadee wixii waa oo siiqatu tamriidka sheekh looma baahno siiqatu tamriidka wax loo gudbinaya looba xayawiya ee raganimaa loo baahanya nimankan waxaan u baahannahay ganacsatadu safka hore inay soo fadhiiso shilin idin siin mayna in la yidhaha bannaanka la istaago kadibna dowladda waxaa loo diro halkanuu joogaa uu isoo hadiday meeshaasuu joogaa telefoonkana ayaa ay dhibay qofkaana ay hadidaya meeshaanu qabanaya dowladdana waxaa waajib ku ah shaqadaa inay qabato dadkeeda inay difaacdo in laga hortago hay-adaha amnigu inay dhegaystaan war meeshan uu khatar ka jirtaa markaba in la tago oo dadka la badbaadiyo in sida amniga dadka gaar ahaan ganacsatada in laga warhayo la dhowro in taas micnaheedu ma aha inay aan leenahay ganacsatadu nimankan bay la shaqeeyaan maaha laakiin wasaan idin sheegay ganacsataba ma ahee ama dawlad eh dad u shaqeeya ama ganacsi dad ku jiraan ka yar iyo ka weyn yani waxaa waaye from the top to the bottom ma aha dadka ganacsatada waaweynun ma aha iyo kuwa guryaha leh kuwa xoolaha dhaqanaya kulligeen isku mid baan nahay waxaan u baahan nahay inaynu nimankaas aan dhahno intaa ka badan maya meelaha la yidhi sheekh mukhtaar uu yidhi ama muxuu ku dhaha sheekh sheekh caliwajiis uu yidhi wuu mahadsan yahay nimankii way ka dhammaadeen way ka tageen bilaash kuma tegin bilaash kuma tegin waa la iska celiyey waa la iska celiyey haddaynan inagu iska celinin kuwii meelaha ka yimid halkan ay imaanayaan meel aan la iskaga celinin oo aynu baarqabyo ka nahay baa jira oo dad dhintay oo halkan ay ihaanaysanay kaalay imaada oo halkanaynu atawaadka iyo baadda ka qaadanayna oo la dul fadhinayna baa orna wayna isugu yeeranayaan wiilkii ama gabadhii ku dhalatay nimankaas hoostooda ayaa dhashay hadda oo ilmo kale sii dhalaya bulshada dhan bulshadani oo dhan waa la dhaqan bedelay caqiidadoodii baa la bedelay diintoodii baa la bedelay dhibaataa dhacday waaxid khaarijia oo khaariji dhalay hadda almost hadda ways way sii way sii way bateen soo maaragti bulsho dhan oo khawaarijaa soo baxaysa oo isu soo wada dhaldhashay marka waxaan u baahan nahay inaan isbadbaadino aan u baahan nahay mustaqbalkeena inaan badbaadino diinteena badbaadino number one dalkeena inaan badbaadino aan u baahan nahay ganacsiga waxaa waaye aan rabno dalkan in la maalgeliyaan rabnaa in ummada yimaadaan baan rabnaa haddii aan bas basre la gaari karin haddii aan webigaba la gaari karin haddaan beerihii la investment lagu samayn karin haddaan meelaba la gaari karin dee dadku maxay maxaan maxaan gadnaa maalin walba adduunkaan taagannahay beeraan leenahay xoolaan leenahay intaan leenahay noo imaada kaale soo cararay haddee xaggii meel walba la taagan yahay hadday nimankii meel walba taagan yihiin see maxaa laga say ku dhici kartaa in laynoogu imaado innagii baa bararinayna oo macal bararinayna oo cayilinayna oo siinaynaa maxaan ku dhahaa lacagtii ku wadna oo ku daldalayna anigu messajkaas dadka soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay waxaa la soo gaaray xilligii caqligeenu shaqayn lahaa xilligii damiirkeenu shaqayn lahaa xilligii dullinimada aan ka bixi lahay aniga dulli waxaan dareemayaa inaan marxaladii uun tataarku ay samayn jireen iisii joog meesha iisii fadhi seef baan raadsanayaayo koox saf sii gala saa usii taagnaada intaan silaax iyo aan idinku layn lahaa aan keensanayo deedna ayagoo sidii u taagan loo imaado gamta laga geliyo inaynu marxaladdii oo kale waana duruuf dembiyaan gallay dhibaatooyin baan gallay marka ciqaabta ilaahay waxaa ka mid in ilaahay dadka dulleeyo marka nooc oo waxaan maraynaa marxalad dullinimo ah ayaan maraynaa dullinimana ka baxlo seen cadow isooga celinaynaa seen dal ku difaacanaynaa seen diin ku difaacanaynaa seen dad ku noqonaynaa daba dhilif baa inaga buuxsamay oo shisheeye oo shaqays milan ah waxaa inaga buuxsamay daba dhilif shabaabka xoolaha siiya oo dadkeenu waa daba dhilifyo kale waaye waa isku midun waxan ma aha midka oo dowlad heble ama dowlad heble ama xoola ka qaata ee deedna dowladnimada iyo dadnimada iyo wax oo dhan ka soo horjeeda dalkan keliya daba dhilif maaha waxaa daba dhilifa cadowgan ugu xun midka xoolaha siinayna waa daba dhilif kale waaye marka daba dhilfyadu way badan yihiin hay-aduhu waxay amran yihiin inay fuliyaan shuruucda iyo xeerarka la dejiyey in la fuliyo waa laga maarmaan shacabkuna waxaa laga maarmaan ah noocay doonaanba ha ahaadaan qaybahooda kala duwane in ay dowladda la shaqe si cad madaxda bulshada madaxdeeda culimadeeda ganacsatadeeda dowladda qaybaha kala duwan ee bulshada muhiimka ah waa ma- madaxdii ummadda wey ahlulxalli walcaqdi wey dadka ahlulxalli walcaqdiga ah waxaa laga rabaa warcad markay timaado nimankaas khawaarista markay timaado anu meel hablaan deganahay oo sir qarinaya meeshaan war waxaas inagagama tegayaan nimanka madaxa soo faydo isu soo diyaari wax kaaga sokeeya inaad isdifaacdo ma jiro isdifaac haddaad at least one percent la imow dowladdu inta kale ninety nine percent ha kuu keento laakiin wanka muxuu yahay adigu go-aan la imow soo sheeg war halkanaa khalad ka jirtaa war waxaan ka shakiyey laba meeshan habeenkii soo hoyato oo meelahan mararka qaarkood waa ka shakiyey war mid aan aqaano oo shabaab ahaa oo qaraabo nahay baa yimid war midaa halkan jooga war midaa isoo wacay one percent la imow dowladduna isagii bay soo qaban way xiri way maxkamadayn shaqay ka qabsanaysaa xeerkaa la marinaya laakiin yaynaan sida idaha uun shib deedna mid kurg soo qabo kana gawrac kana soo qabo sida iduhu ma qayliyaan waxma sameeyaan waa la sulma waa lagu cunaa marka ida dadkeenni ma idaa idaan noqonay idaan noqonay imise qof oo qiimo leh dadka ugu badan oo dhibaatada ugu waaweyn soo gaaray waa kambaniyadeen ganacsiga ee waaweyn madaxdii awe hebelo hebelo hebelo tirin karnaa maalin walba dhibka haysta kad waa la gooyey me- dami eh, intaasoo xarimood burburi eh, intaasoo khasaare ku rid hadday qiyaaso la qiyaaso inta khasaare ka soo gaarta nimankaas yani millions of dollars ayaa oo khasaaraha ayaa soo gaara kambaniyada oo ay soo gaarsiiyaan waa cadow nimankaas cadow idin yihiin marka cabsida kulligeen aan iska dayno koln baan dhiman doonaa waana iska celin karnaa waana iska celinay wax badan oo badan oo badan aan la qabtay laakiin waxaynu u baahan nahay iskaashi waxaynu u baahan nahay marka hore horta bal caqligeenna inaan ka shaqaysiino marka labaadna waxaynu u baahan nahay inaan iskaashino marka saddexaadna waxaan u baahan nahay in aan xorowno si dhab ah inaanu xorowno si dhaba inaanu xorowno ayaan u baahan nahay haddii waxaa la yidhahda dadka hadday caqiidadu qofka hadday caqiidada mushkilad ka qabo waxba iskama celiyo noocu doonaba ha ahaado hadday caqiidada uu qofku ka bu ka xanuunsanayo waxa la wax iska celiyinaya ma laha bulsho aan caqiida lahayn waxba iskama celiso qof aan caqiida lahayn waxma rumaysan waxba iskama celiyo waxaanu u baahan nahay inaynu diinteennana aynu ku dheganaano aaminsanaano caqiidadeenna xoojino waxaynu u baahan nahay in aan rumaysnaano sidan un baan ku jiraynaa sidan unbu xaalkeenu ahaanayaa haddii aynaan nimankaas iska qaban waxaa ugu horeeya marka oo maanta loo fadhiyaa marba meel bay leedahay maqaamku maanta waxaa weeye nimanka ayaynaa shilin one dollar yaynaan u taagin hal dollar yaan loo taagin shacabka soomaaliyeed oo dhan aan la hadlaya waxaan leeyahay walaalayaal waxaan nahay shacab muslimiinah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu muslimiin ka dhigay oo muddo dhe weligoodba muslimiin soo aha waxaynu nahay dad eh, ilaahay uu mideeyey oo eh, wasaa'ilkii lagu midnimada keenayo o dhan ilaahay siiyey hadday luuqa tahay xataa hadday tahay geographical dhulkeen hadday tahay oon bad iyo buure iyo bele ina- inama kala goyso haddaan nahay dad isu wada eg dad wada dhashay hal dadaan nahay dadka noocaasa maanta qarniganaa joogno sidaan inay u noolaadaan ilaahay ma raaligelinayso ilaahay ma raaligelinayso marka waxaynu u baahan nahay inaan dib isku laabanno oo aan dowladnimadeennana iyo midnimadeenna ka bilaabata midnimadeenna aan dhisno oon dhisanno cadowga oy kuwaas ugu horeeyaanna aan iska qabanno ayaanu baahannahay marka mar kale waan ammaanayaa ciddii eh, eh, hay-adihii soo wasaaradda maaliyadda ugu horeyso iyo f r c oo iyo hay-adda namlac oo guud ahaan hawshaan soo qalqaaliyey oo dadka isu keenay waxaan ammaanayaa culimada kasoo qeyb gashay sharafta leh waxaan ammaanayaa ganacsatada qiimaha badan ee halkan maanta kasoo qeyb galay waxaanan si guud mar kale aan ugu adkeynayaa kul dhammaanteen aan isu dardaarmaynaa inaynu nimankaas sidaan kusoo afjari lahayn inaan uwada inaan u wada dhaqaaqno siday isooga xoreeyeen waddamadii hadda la sheego o dhan inaan isooga xoreeyo waa la iska xoreeyey waxay qasabtay inay waa la sheegay syria hadda waad arkeysaa waxaan rajeynayaa guul baan u rajeynayaa iyo inay nabad iyo wanaag iyo syria ilaahay iidankiis dowlad wanaagsan ilaahay u dhaliyo laakiin runtii raggii markii hore dabaylahan ay qaadeen waad dhegaysanayseen hadalladooda iyo siday u hadlaan iyo siday maaragtay ay isu bedeleen iyo sidii aan cabsida lahayn ay bulshadooda ugu saraaxoonayaan ay u leeyihiin dee markaas qaladkaasu ahaa waxaas waana ka laabanay oo saasaan u aragnay saraaxaa loo baahanya dadku inay saraaxoodaan ayaa loo baahanya waxaa weeye qofku shalay dhallinyaru ahaa waxbaa istusi karay meel buu wax ka arki karay sibuu wax u muuqan karay laakiin dee dabiicat ulbashar qofka qiimaha lihi waxaa weeye inuu wixii ka toobad keeno haddii uu arko dariiq ka fiican hadduu arko inuu qaldanaa inuusan bulshada ka cabsan soo waajaho war shalay saasaan ahaa maantana waa kan waa sidan aan ahay deedna kalsooni waad arkayseen sida maxaan ku dhahaa loo soo dhaweynaya ninkaas waxa loogu soo dhaweynaya lagu aaminaya madaxda looga dhigtay ee dadku u dabayaacayaan waa saraaxada iyo habka uu uleha warda shalay nin dhallinyaraan ahaa sidanaa wax u arkay waxaa waaye markaan wixii arkayna waa ka leexday waana ka dagaalamay waa diiday annagana saasoo kale aan baahannahay inay dadkeennii dabayshaasi qaaday inay caddeeyaan bulshadooda usoo laabtaan oo deedna dee marka dambe hadday rabaan hogaamaha ugu sarreeya ay noqdaan waddankan waddankoodii waaye dalkuna dalkoodii waaye dadkuna waa dadkoodii marka aad iyo aad aad umahadsan tihiin waa marka waa idiin mahadcinaya dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
dhinaca kale wasiirka awqaafta arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya mukhtaar robow cali aw mansuur ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga soo horjeesto fikirka guraacan ee dagaalamayaasha ururka al-shabaab wasiirka ayaa yidhi sida tan
culummada runtii si fiican uga hadleen iyo mas-uuliyiintii kaleba culummadu hadday ka hadleen kadib runtii xukunka sharcigana la sheegay waxay u baahan tahay fulin waxaa runtii wax ugu farxo ah dowladda iyo culummadeedoo wada socdo isku dhinac u socdo isku wax ka hadlaayo culummadiina xukunkii sharciga aha ay sheegayaan dowladduna ay u fulinayso waa guul keliya waxaan idin xasuusinayaa hal xadiis oo aada wada garanaysaan nabiga waxaa laga wariyey sal allahu alay wasalama laa tasaalu qadama cabdin yowma alqiyaama xataa yus'ala can arbac maalinka qiyaamaha oo dadka oo dhan markay ilaahay hor tagaan qofka banaanka qiyaamaha ka dhaqaaqi maayo ilaa afar su-aalood la horsado xadiidkana waxaan filayaa bukhaari inuu ku jiro culmadaa joogaan afar ilaa la weydiiyo qofka meeshaa ka dhaqaaqi maayo afarta waxaa ka mid ah ayaan u malaynayaa cimrigiisa cimrigii ilaahay ku siiyey maxaad uga faa'iidaysa waxaa ka mid ah qayb cimriga ka mid ahoo la dhaho shabaabnimada ama dhallinyaronimadaada maxaad ku bixisay makaa dhuntay mise waa cibaadaysatay ilan kuwa ilaahay halkiisa maalinaa harigina horsanay waxaa ka mid ah shaabu nashaa fi cibaadat illaah su-aasha kale waxay tahay labada dhiban baan rabaa inaan abaaro oo iyadaan qabaad inaan sheego waxay tahay qofka waxaa la weydiinayaa cilmigiisa iyo wuxuu ugu camal falay nimanka khawaarijta inaan lacag la siin culummadu way caddeeyeen nadawaad bay qabteen shirar gaaray qabteen telefishinkay fadhiisteen xukunkaas maanta qof soomaaliga uu ka qarsoon yahay waa cilmi dadka oo dhan sida salaada inay waajib tahay dadka oo dhan u yaqaanaan qof maanta muslim oo soomaaliya oo dhihi karo salaad waajib inay tahay ma ogi ma jiro masaa'ilka waxaa loo kala qaadaa masaa'il jeli ah iyo masaa'il khafi ah masaa'il qarsoonaan karo oo culummada iyo mujtahidiin iyo dad waaweyn una ay ogaan karaan iyo dad cilmi raacday ku takhasusay ay ogaan karaan iyo masaa'il qofna aan ka qarsoonayn oo qof walba uu og yahay marka mas'aladaa maanta inaan nimankaan lacag la siinina waxay ka mid noqotay masaa'ilka jeliga ah banaanka yaallo lagu celceliyey culimmadu waxay sheegeen sheegeen sheegeen ku celceliyeen marka taasu cilmi aada leedahay waayo waxaa ka mid a qofka waan waan cilmihi fii maa camila bih cilmigaagii sad ugu soo ma ku soo camalfashay masaladaa horta ma qarsoona tan maalkana nebiga wuxuu yidhi su-aalaha ka mida la weydiinayo wa can maalihi baa wax laga weydiinaya laba labaa loo kala qaadi weliba min ayna iktasabahu wa fiima anfaqah marka hore shilinkan adi xaggeed ka keentay ma soo dhacday ma waalidkaagaad ka dhaxashay ma ganacsigaad ku keentay ma mas-uul baad ahayd oo xontida dawladaa soo dhacday war shilinkaan xaggeed ka keentay adig waa su-aasha meesha taalo maalinkaas waxaa ka dambeeya oo kasii daran wa fiima anfaqahu muxuu ku bixiyay qofka shilinkii marka ma nimankaa siisay ma si kalaad yeeshay wax la isweydiinayay runtii ka mid tahay marka maadaama shilinkan la isweydiinayo culimmadana way caddeeyeen nimankaa inaan la siin karin waxaa dhammaanteena waajib nagu ah inaan la siinin oo loo diido ayaa waajib ah zakadoo kale oo hadda ay iyagaas ay qaataan qof walbana leeyahy ani waa lay qasbay shaclujisba hadda ay sheegay qof muqdisho joogo maba qasbana oo dawladda la joogo limaada haddii lambar ku soo waco uu ku yidhaahdo lacagtaa bartaa ku shub ama waa ku dilaayaa amniga maale xiriirti aad dhahay lambarkaas waa ihandadaya aniga noloshayda halis ku jirto lambarkaa waa lala tacaamulay waa lala tacaamulay waa lagaa dhicinay marka maalku waa sidaas sida haddana zakada kutubta muslimka sida ku qoran waxaa la dhahaa culimadii way joogaan al amwaalu suldaaniya waa xoolaha dawladu ay qaado cid aan dawlad ahayn ma qaadi karto wiil dhuumanayo oo markuu guux maqlana mooto hadday tahay hataa diyaaradu maleynaayo kuwaabtiisa ka cararayo ma qaadi karo dawladu baa qaadaysa waana waxyaabaha ilaahay uu isaga qaybiyey bani aadam xataa aan loo xil saarin sideed sentii baa la siinayaa macruufa oo shareecadan ku ah marka taasna waxaan rabaa maalku waa sidaas wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegey xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun
derinay walaalayaal
gudaanna halkaas aynu caawa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii xulashada waraysyada raadiyo cadaado anigoo nuurdisharda ayaa soo saaray saaxiibayaal qaybtii kalamaan ayaan eegaynaa markan iyo bahda raadiyo cadaado war kalamaanay fadxa iyo ninkan kale aqoon faacil iyo jaasim oo damiirka faallada u noqon ee fasiro weedha fataq meel ku siiyoon halkii loo fakeray saarin oo fal dhacay fartoon jeer dambeyo fuli amuur taagan iyo faraca laysoo mulxuhu aad u falanqeeyey farqiga u dhexeeyiyo laqbaha faashil ka ahaada si kastuu faqiih iyo u yahay shiikh cilmiga faafsha isagoon filayn buu micnaha kala firaarshaah faralkiyo haddii uu dadkana fari lahaa khayrka fadwadiisa qaar bay carruur fahamtay xaalkiisu fatash ugu dhaqaaqaan intay qunu fari fadhiistaane faatixada kulay tahay hadduu shay fasiri maago fursad lagu canaantiyo wadaad feenta waa u halise inta si aad fog tahay baa wax badan la iska fiirshaahe warkii aad fayoobi u dhahdiyo ficilka aad yeesho waa fallaar gelgelad kuma hartee filo jawaabtooda war bisla welibaa dheegi jiray foojignow intaadan wax faalin ka fiirsaa la yidhi aryadhaha axmed madoobee la warramaya xamse cabdi barre wuxuu yidhi farta boogta aan daro aan furfuro ee waxaa dhacay faallada markaa nabar u faariista kaligay faraskaagi laga badi war markaa ra'iisul wasaare xamse muxuu odhan waayey ficilaad samaysana samir baa u fiicane ha fakerinaf yahay joog war kalmaani waxaa kaloo la yidhi allah faxanle ruuxii fursad weyn la siiye intuu fuulay meel sare amarkiisu fulayo ha u faani weliga midka faraaqu madhan yahay ilan farajka eeba markuu doono furaye war kalamaana waxaa kaloo la yidhi facaa ka har wax ugu daraa finna aad ka caradhoo fiiraba adoon qabin faraqa aad ku shidatee dulmi aan falkinayaa hadduu aniga igu fido sharta faalanaysaa ficilkayga weeye fakaraan ka yeeshiya farsamaiya xalkeedoon isku fooga mooyee hadalkale miyaa furan aryaa war kale waa furan yahay oo waxaa kaloo la yidhi makri baan falkiyayaahe faataxada iyo mara war faruuro maxaa berbere ku geeyey baan maqli jire wuxuu yidhi faduul waralaw naxariista aboondhoodan hadda kahor wuxuu yidhi fariid nacas xun baa laga dhigaa fool adkaan jiray fulayna geesi baa loo rogaa fadalla weynaaye fahmina weyne xajow dhankay noola foof tahay adigaa falana caraysu miyaan lagu dhihin fahaano ujeeddada faraskaagi laga badi war kalamaanay meesha dhan farasaa ka dhigteene anigu waxaan maqli jiray faadumoy faraskaagu ha ku qaado war cajido faraska waa layskala tego faalka iyo suuga hadda laysku feedhaa war waxaa la yidhi haddii lagu fuduuliyo maanta laysma fiiriya fartaa laga jawaabaa haddaa ku fasirataana faalka bakoorada war lanki uswaaniska finland dagaalan faalul ino feeri lahdhoow meeli ka jarta aryadhaha anoo soo jeeda waxaan ku riyoodhay xasan iyo xamsoo isku eedaaya wixii ka dhacay raaskambooni haye adaa ka dambeeyey adaa ka dambeeyaya war kalamaanay guulle aa u badantaa guuldarada gablan eh aryadhaha warkaan hayga dhex gelinay xasan wuxuu yidhi arxamso waxay eedasaanu kadibna xamse wuxuu ku jawaabaa la yidhi ilaa waa riye aga madaxweyneaan isla tuurno cows weyne iyo raaskambooni war cabdullaw riya waa beene madaxweynuhu turkiguu joogay markay xaaladdu dhacaysay war waaqlow labtirkaagaan war hayne madaxweyne cirra shalay ahayd markuu xilka la wareegey maantana golihiisii wasiirraduu soo magacaabay war liiska ma iga egtay lehelgamayaashii baan ka mid ahaaye war waaqlow makooja caddaa ka dagaalan war ma banaanbaxyadii abaabushay war raggii ugu horreeya buurta galay buu ka mid ahaa xuray guulayso dadkii laha miyuu ka mid ahaa war horta waxaan idiin weydiiyey xidigaa geeska golaha wasiirada ma lagu soo daray war kollay ugbaad aragsan xilla aan mayso say u soo halgantaan arkaye war kalamaane warkan hayga dhex gelinine wasiirrada cirra magacaabay waa wejiye cusub rag dhallinyaraahayna u badan yihiin qurbajoog inay ku jirtana waan u malaynayaayoo qaar baa xirxirnaa ubawama madaxweynahay koobiyeynaayaan kuwaas oo hadda maxamed kaahin wasiirka arrimaha gudaha somalilan maaha miya albow hadda waa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee kulmiye war xafladda khamiista ka dhacday hargeysa ee madaxweynaha cusub xilka kula wareegahayey waa xafladda u horraysa oo faysal cali waraba laga dhex waayey war ina moogaya in abiibe laguma casuumin waa raggaad sheegay sidii suldaan caddo gudaba muusa yidhi ma arki karo ubaw madaxweynihii tegey miyaa xamalaysaan nin war kalamaanay war ma haysaane idaacadahan waxaan ka maqli jiray markay tartamada qabanayaan laba dhibcood war khamiistii ahayd markii manchester united ay labiyo hal uga badaysay kooxda salisburg warcaydido adigana banoonigaanan kugu nacaye hadda siyaasadiyaa labiya eber lagu kala badiyey axmed madoobana markaan dowladda dhibcow ka wataa haye fiinaalka ay fadhiihe war madayow lafta gareenfiiradiisii waa shaqay weysay axmed ciidankii dowladda qaar kenya iska dhiibay iyo qaar uu isagu diyaarad soo saaro u ka dhigay hadda dowladdiina waa shiboo afsallax kudhegay ka mare waar imaka wallaweynay dowladdiinnimo waxay ka maraysaa awood baan jirin xaggaygu afkiibaa juuqda gabay war waaqlow muuse bixi khamiistii markuu xilka wareejinayay waxa uu yidhi haddaysan annaga nagu mashquuli lahayn raaskaambooni lagama qabsadeen arbow hadda anigu laba maadaba waa garan waayey dowladda soomaaliya iyo muuse bixi meesha isku arkeen waa garan waayey ciidanka axmed madoobe raaskaambooni qabsadena hadda meeshay mareen waa garan waayey oo bashiiro puntland xataa laguma wargelin miya bow had arrinkaa lagama tashan oo bashiirow shalayna laheedaa daniya kaartada jeexay war kuwo kale waxaan ka maqlahay kaartada fahad yaasiin baan ahaa aryadhaha calaa kulli xaal samigay cabdulla wuxuu yidhi safaarkii aan sahay lahayn sax waaye siliicow mara safarkii aan sahay lahayn sax waaye siliicow mara abdulow olki tubaakalaangaan jabiyeleta warmadayow madaxweyne xasan sheekh waa tii lalahay talada dhexda dhige wax taasa ka xaabxaabi hadde war horaa waxaa loo yidhi dherigii farabadiyaa waa fud xaraareeya weli kaleelerey safarkeedkoonhayn alaabtis walboobe bow waa ku doranaya talada dhexda dhig hadda se laysu qabadsiinhayaa war bashiirow laylama tashanna xaggaagay ka timide adigii baa tiro batay bow haddiiba qaran dhisahayo hadda talada buntland lagama maarmo war kalamaanaya war ma haysiine ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo maanta ka qayb galay shirka ka hortagga iyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada wuxuu yidhi waxaa la joogaa xilligii damiirkeennu uu shaqayn lahaa ayehe waa kii dhihi jira qardajeexaan kuwadayna eh beriga maamiirka uu soo noqday war haddi kahor sidii bini'aadanka noolaanoo ma erne warmadayow adigaan war hayne wuxuu ku yidhi haddaan soo noolaannay war hadda ka hor ra'iisul wasaaruhu wuxuu yidhi maskax raawaqoyo aragti cantataba ayaa soomaali hor taagan iminka waa laga raysay miyuu yidhi war waa dhintay waa baxsaday waa la qabtay waa la xiray buu ku yidhi war warkaan anaga dhexgelinina ra-iisul wasaare xamse waxaa kalou sheegay saraakiil dowladda ka tirsan oo shabaab u dacwo taga iyo qaar maxkamadahooda looga yeero u taga ubawmaa laga qabta haddii la garanhayaba war shuuto ma la horgeeyey kuwaas waan anigu dacaamkaan ag fadhiyey aryaadhaha horta guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir isaga amiir how qabina awowgiisaa ku magacaabane oo cabdulow hadda ma amiirka caasimadda war guddoomiyaha cusub waa qurbajoog weligiisna duur ma gelin war kalmaanay war ma haytaana fashilkii dhii ay marada doona war rag waaweyn inay ku bixi doonaan ay u badan tahay ubow hadda tareenkii ma hore ugu socdaa mise gadaal war bashiiro adigaan tareen aqoone dhinac walba waa laga hogaamiyaa albaabadiisaa badan miya war idinka dheentareen ma taqaanaane mar hadduu dhaqaaqo ilaa meesha loo waday u tago ii jooji lagaa yeeri maayo haye dadkuu sida lintiji ay daaqada lah kugamaaye war sida biyaalka ii jooji lama yiraa miya ubow markii hore tareenka maxaa idin saaray war dalkeennu tareen ma lahayne xasan sheekh baabuur weynaa wataa inuu ilaahay ahayd war baabuur weyn farmaajaa ku khasaaray oo hadda ka hor wuxuu yidhi haddaan amnigu sugu waayo baabuur weynaan gadaalka galaa war nabadoon soomaaliyadaa noqona xataa waa yidhi war nin walba tuuladiisa ha aadaa ka dambaysay war madaxdii hore xilka ka degtay maxaa u xamanaysaan baabuur dareeraw mukuraw duung marahaw ana bada kidabahaladeeye diin leeya diin leeya
terinay walaalayaal